magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga hirgeliyey shirkad sameysa dhagaxaanta interloga taasi oo lagu magacaabo odawa interlog shirkadan odawa interlog ayaa soo saari doonta dhagaxaanta interlog ee lagu qurxiyo guryaha iyo sidoo kale wadooyinka munaasabada lagu daafurayay shirkada oo lagu qabtay xarunta shirkada magaalada kismaayo ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday dowlada jubbaland ganacsato culimaudiin iyo marti sharaf kale deeq cabdi odawa maamulaha shirkada odawa interlog oo madasha ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey shirkada iyo waxyaabahay soo saari doonto adduunka waa horteen meel walboo la maro antarloogaas ayaa yaala hadday guri tahay iyo hadday martahay marshibiyoodiga dadku mara intaba sidaa wadooyinka saa daraaddeed ba waxaan rabnaa inaan ka dhigno kismaayo maadaama oo ay dowladda jubbaland u samaysay laamiye casri ah oo laamiye casri ah u samaysay yaa waxaan rabnaa annaguna inaanu guryaha guryo casriga ka dhigno waad aragteen markii hore guryaha waxaa la gelin jira daaqadooda biro alwaax muraayad baa loo guuray gurigiio daaqadiisu muraayad yihiin oo dhismihiisu aad u qurux bay high quality u yahay haddana daaradiisu inay shamiito noqoto waa foolxumo kab aad u weyn weeyaan marka waxaan ugu talagalay gurigu inuu isbilo oo dhismihiisu uu qurux badnaado daaqadiisu muraayada noqdaan daaradiisuna antarloogay noqoto si uu guriga u soo baxo qiimihiis iyo quruxdiis u soo baxaan waxaana rajaynaynaa oo kambanigan aan ka rajaynayna insha allah hadii layidhaaho kuwaalatiga magaalada yaala ku ka sii fiican inaan samayno oo aad uga qiimo badan oo rinjiga oo kale rinjiga lagu buufiyo oo kale istibaaladan antarloog inta badan waxaa lagu mariyaa rinjiga gacanta annagu ma rabna inaan ku marna rinjiga waxaan rabnaa shamiitada iyo shamiitada iyo rinjigii inaan isku dhalaalino oo waxyaabo kale oo dee kambaniga usirina way jiraan oo hadda inaan soo bandhigno aanaan rabin laakiin aan rabno ciddii gadata inay aragto insha allah haddii layidhaaho dhanka kale qaar ka mid a dadkii kasoo qaybgalay daafurka shirkadooda waa interlog ayaa soo dhoweeyey warshadan soo saari doonta dhagaxaanta interloga ah waxaan aaminsanahay interlogan iyo qurxintan hadda aan u fadhino daafurkeeda iyo xadhigjarkeeda waa waxyaalaha aada ugu yar magaaladan kismaayo waa waxyaalaha siduu sheegay master deeq aasaasihii kambanigan waa waxyaabaha aadka loo xiisaynayo aanan jeclaan lahayn in weliba ay waxyaalo kale oo ka sii badan kusii dardaraan barnaamijkan wuxuu keenayaa shaqo abuur ama darawalkii ha noqdo ama kii wax sameynaya ha noqdo kii waardiyaha ha noqdo waa shaqo abuur waa qorxintii magaalada siday odayaashu sheegeen oo daaradda markay internet kugu leeda guriga waa murtaax annaga soo marnay waxaasoo magaalada ugu horreyntii internet u daadina daaradda wadooyinkii saasoo kale waa qorox oo marka hadda wadada socoto wax ciid iyo ama amni ha noqoto xataa laftigeeda qayb ka qaadanaya in wadadii aan ciid wax la geliyo waxa ayna lahayn waxaan barnaamij ku talin lahaa keliyata inuu barnaamij qualitigiisa ama tayadiisa kor loo qaado kow tartan inuu yimaado way fiican tahay kambaniyana tartan yeeshaan magaalada waxaa dilay kambaniyaan tartan lahayn oo maanta o dhan hal kambani cunaan haysanayo waxaan leenahay insha allahu tacaala kuwii hore kusoo biir deeqow odawa interlock waa waan jecel lahay inuu insha allahu tacaala wax weyn noo qabto kalaryadiisa kalarya qurux badan waan u hambalyaynaya kambaniga inuu soo kordhiyo interlog casri ah oo si casriyeysan ee wadooyinka iyo guryahaba moogta loogu isticmaali karo runtii interlogyadu dee waxay kale leeyihiin tayo markii loo fiiriyey mashiinadan iyo alaabta meesha taalla indhahan aan ku hayna markhaatiya ka nahay runtii waa waa tayo fiican buu soo kordhiyay deeq